howlgal qorsheysan oo ay sameeyeen ciidamada booliiska gobolka togdheer ee somalilan ayaa waxay magaalada burco ee xarunta gobolkaasi kusoo bandhigeen shan boqol oo dhalo oo ah maandooriyaha loo yaqaano khamrida laba nin oo eedeysanayaal ah iyo sidoo kaleeto gaari laanguusa oo maandooriyaha lagu waday taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada burco laba xiddigle axmed baashe ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalada ay sameeyeen laamaha amniga iyo maandooriyaha ay soo bandhigeen joognaa saldhigga dhexe ee booliiska gobolka togdheer waxaana hor yaallaana waa khamri aanu xalay ku soo guulaysanay ilaahay nagu soo guuleeyey inaanu gacanta ku soo dhigno khamrigaas oo dhan shan boqol iyo toddobaatan iyo laba shan boqol iyo toddobaatan iyo laba toddobiyo toban waxa weeyaan biir shan boqol iyo konton iyo lixna waa khamrigan kale ee drayjin la yidhaahdo howlgalkaasi wuxuu bilaabmay lixdii iyo barhkii habeennimo markaanu information ka helnay inuu bahalkaasi soo socdo ciidankii booliiska gobolka togdheer oo ay hogaaminayaan saraakiil waxay ka howlgaleen inay gacanta ku soo dhigaan khamrigan isugeyn waa sidaan sheegay waxaana lagu soo qabtay laba eedaysane iyo baabuur laanguruusanah waxaan mahad u celinayaa dhammaan ciidankii ka howlgalay saraakiil askar iyo dabley hogaaminaysay muxuu ahaa qabashada khamrigan marka hore waan u mahad celinayaa marka labaad annagoo ka duulaynaa awaamirtii uu ka bixiyey maandooriyaha taliyaha ciidanka booliisku waxaan mar labaad ku celinayaa oo xalay aan gacanta ku soo dhinay shan boqol iyo labaiyo toddobaatan khamri ah dhammaan dadka waxaan ka ganacsada qurunka ka ganacsanaya amba cabbaya amba ay meherad ka dhigtay meeluu joogaba in kasta oo aas leedahay waad qarsoomaysaa ama waad fakan doontaa fakan mayside gacanta booliiska ayuunbaad soo geli doontaa haddii ilaha idhaahdo waxaanse leeyahay ka waantooba waa diintiinnii waa naftiinnii waa aayihiinnii arsaa kale u doonta ilaahay ilaahay baa xaaratimeeye waxayna hor yaallaa ead ka ganacsanaysaan